waxaa jirtay in uu madaxweynaha ku baaqay in dadkiisa uu gurmad u samayn doono oo lacag maaragtay la bixin doono abaaraha lagu magacaabay waktigii iyada ahayd waa la qoray dadkan haweenka iyo macal raggaba wax alla wixii kibaandhadaha soo baqeen gaar ahaa waa laga qoray kibaandho lambar iyo telefon lambaa laga qoray waa la diray haddii la diray sidii yani waa la diray lagu yidhi haddii maaragtay jiifafka jiifka locationka haddii la dirana ilaa aminkan wax ay lacag usoo dhacday ma laha lukeemshimada kale oo jiiraanka ee waxay sheegeen in ay lacagihii abaaraha usoo dhaceen marka tii xagar dheer meeshay ku maqan tahay ayaan rabnaa dowladda bal inay dabagal ku samayso say ku dhacday in maaragtay locationmada kalena in laga helo xagar dheer locationna laga waayo arrintaas ayaan cabashadeeda muujin haynaa waan si soo qornay warqadii keenaana lahay waan geynay jiefkaan u dhiibnay waddadii iid ahayd sidii noolaga qaaday lokashooyinka kale oo dhan lacagta way heleen baana laleeyahay annagana wixii waan waynay sababtii markaan gadaal usii racnayn ilaa had wax sababtiina siiyo waan waynay wixii nala qora ilaa gaal wuu noogu soo laam lahay waxaan leeyahay haddii uu yahay ninka lasoo doortay m b mudanihii kaleo m c agi warniyahu dadkeena uu qatan yahay wuxuu ku qatan yahayna ilaa had lama fahmin mar arrimaha uu istaagoo soo ogaada waxa jiro waay ahayn de dadka hadduu qatanaado qatanaado ma hadda waxaa la taagan waqti waxaa la taagan yahay maanta nin kastaa dadkii waa la wada qoray haddii la wada qoray dadkii isaga ahaa al-aankan wax la hayo ma jiro marka insha allahu tacaala waxaan u sheegayaa wadanaha laga soo doortay meeshan cabdikariin cusmaan rati iyo xasan xanane maxaan u sheegayaa in maaragtay dadkaas xuquuqtooda laga dabagalo meelihii kale oo deegaanka faafiya yombis sida jiiraanka anaga yombis ilaa caliinjuq wiilmareer kulli way heleen ilaa faafi annaga maana helin aniga kulley dadkii listiga oo jefaf jefka soo qor dhahan ku jiray qoyskiina soo qor buu dhahay siddeetan iyo dhowr ruux baan qore waxaan u geeyey jiefka hal qof ekameyn hal qof ekameyn waan weydiinay arrintaa jiefka siday ku dhacday wuxuu yidhi anigu waan meeshii la geynayo waan geeyey waan adire lista ay dhiibteen waan dire kolley siday tahayba lacagta maan helin abaaraa nala dhe bir hore xoolihii abaar baa gashe saambuunshay balay u raadinayna lo iyo ari waay dhammaadeen abaar baa niila qolaanarnay saanka baandha iyo xaansho iskugu dawadane wax ilaahay untoon noo soo bixi ma laho marka dadka aan dooranay naftiis lacagti badan buu nagu hayaa siduu baarlamaanka uu weynyaho abaari wax taban shilin la dhahay nooga imaaday ma laho sidun baan haddaba u sugahay